wararka ka imaanaya bariga puntland gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada qandala ayaa waxay sheegayaan in iska horimaad uu halkaasi ku dhex maray maleeshiyaadka al-shabaab iyo daacish maalmihii lasoo dhaafay dagaaladan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf maxamed
aad ba umahadsan tahay haarunow deegaanada qandala hoostaga ay muddada u dambeysay ay ku kala sugnaayeen shabaab iyo daash iyaga baa ku dagaalamaya iyaga dhexdoodii deegaanada qandala hoostaga waa sax warkaas waa jiraa muddadii hadda adu saddexdii beri oo u dambeysana iyaga dhexdooda dagaal ka dhexsooda meesha ku dagaalamayaan ma la yaqaanaa guddoomiye
waa la yaqaanaa waa tuulooyinka deegaanada qandala hoostaga sida qurac iyo maxaan ku sheegi karaa afdan damale iyo darinin iyo tuulooyin magacyo noocaasada wey iyo tog weyn oo tuulooyinka ku yaala oo qararkaas buurahaas sideed ku ogaateen dagaaladan walahi waxaan ku ogaanay meesha dadkaygii baa jooga oo shacabkii iyo maatadii baa jooga oo meesha ku godoonsan walow labadii beri hadda u dambeysay ay darakac sameeyeen oo tuulooyinkii qaybo kamida oo aan hadda dagaal ka socon ay ay aadeen oo dhanka kora ah
marka dadweynihii ku noolaa deegaanadaas miyaa ka barakacay dagaalada deegaanada dadweynihii ku noolaa waa barakaceen waxay tageen tuulooyinka kaleeto sida shabaab xankoor kibdasaan waa tuulooyinka ugu dhameeya togaa jecel markii la xoogaa meelkaas oo dayaamni ahaan hadda u aadan aan wax badi aan ka socon waana dad maataa o aan socon karin marka horena wax gargaari aan gaari karin oo deegaanada ay nimankaas ku sugan yihiin ahaa marka halkaasi hadda dadkaas ku sugan yihiin intee bay leegyihiin dadkaasi
wala runtii waa tuulooyin aada fara badan dadkii deganaa wixii hadda xoogal ahaana qandara iyo meelahaas ay ulugeynayaan intii kaleto oo aan socon karin ama maatada ahayd baa meesha jooga wax gargaar ah ama ama raashinkii xataa ay gadan lahaayeen ma mari karo oo waddadii halbowlaha waxayd oo gawaarida mari jirtay waa meelaha dagaal ka socdo waddadaas buuca marka wax u mari kara oo raashin ah ama gargaar ha noqdo ama mid ay iyagu ay gataaninba ha noqda ma jirto xiliyada hadda dagaal ku socday
marka dagaaladan inay idin sheegaan dadkaas deegaanka moogiye miyaad maqlaysaan idinku rasaasta
annagu maya deegaanku aad buu kala fog yahay maqli mayno tuulooyinkaa u dameeya way maqlayaan inuu hadda dadku u barakaceen sanqarta xabadda way maqlayaan laakiin annagu xabadda ma maqlayno ma garata waa gartay maxay ka bilowdeen dagaaladani wallahi runtii anagu de waxay iyagu isku hayaanin oo ku dagaalameyaanin ma garan karo laakiin annaga dawladda iyo iyo iyaga waxawey inaan dadka nabadgeliye ka dhigno oo waxaweye dadka shacabka iyo deegaanadaasba deegaan amni noqdo baa anagu ka shaqeynaynay iyaguna cadowgay noo arkaan waxaweye annaga dagaal baa naga dhexeeya laakin iyaga sababta dhexdooda dagaalka uga dooda ma garanayn waxa iyaga isku hayaanin laakiin dawladda iyo nimanka kaleto cadowga waxay isku hayaan waa la garanay waa laga darasa dhinaca bilaabay ma la yaqaanaa
iyo dhinaca bilaabay lama garan karo meeshu inta badanaa teena male oo tog waxaweye aada u dheer oo tuulooyin fara badan leh qofku markuu nadowga raadinayo waa inuu toga kasoo dhex baxo buuraha yimaado kartaanu ka helada xataa aada u yar qofkii marka marka la helo oo in dagaal la socdaan in wadankii meeshan ka cararay unbaa xogtaas unbaa saa lagu hela maahna wax meesha aada looma heli karo xogteeda waa wax nadowga male marka maxaa idinka aadan idinka maamul ahaan oo dhinacyadan isdagaalaya ciidamo iyo sahan iyo ma u dirteen
runtii hadda saacaddaa la joogo wax gargaara oo aan gaarsiin karo ma jirto laakiin dadka inay soo lugeeyaan meelaha waxa weye mataqaana magaalada qandala oo kaleeto lug bay ku imaan karaan halkaas waxa weye markaa wixii gargaar loo gelin karo oo xukuumadda iyo dadkoodii baa jooga waa loo qabanaya marka sida kaletana si kastoo aan amniga kusugi karo oo dadkaasi nabad ku heli karaan baanu ka shaqeynayna culeys kala saarana hadii la yaraa wa garta deegaanadaas bariga boosaaso waxaa lagu ogaa daacish inkastoo shabaabku marmar ay tegi jireen oo dagaala hore ay u dhex mareen marka ciidamadan shabaab ee meesha ka dagaalamaya kuwo cusub oo deegaanka tegay miya mise waa kuwii hore joogay
waa dadka jooga oo ka dagaalamaya yaabaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa dad cusub weeye dadka deegaanka uma badna marka dadkaas kulli waa wada cusub yihiin laakiin muddadii u dambeysay shanta sano u dambeysay bay ku sugnaayeen oo dad deegaankii kala bartay weeye oo deegaankii la qabsaday ma garatay waa garta maxaad maqasheen khasaaraha iska horimaadyada
walahi runtii markaan kuu sheego wax khasaare ah oo iyaga dhexdooda lama ogaan karo sababtoo ah dhulka xukuumadda iyo amnigu joogana cisbitaaladana ma imaan karaan dhaawacyadooda iyo meydkoodana ma keeni karaan marka dadkaasi ciidintana ku aasaan wixii daweysanayana ku daweystaan marka saa darteed lama ogaan karo khasaaraha meeshan aagtana male dadkiina waa ka barakaceen oo cid joogta ma jirto marka in waktiyo dami la ogaado oo ama meelaha wax ku aasteen ama dhaawacyadooda laakamahina xilligaan hadda la joogo lama ogaan karo khasaaraha ka gaaray dagaaladu maanta ma socdeen
shalay waa socday saaka subaxnimadina waa u socday ilaa hadda saacadaan bakala hadlayo weli abaaradaan wax ribooda kamaanaan helin laakiin afartii beri u dhamaystiran kaas waa u socday
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala ee puntland axmed yuusuf maxamed waxa uu waramayay haaruun macruuf